tahay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxaa maanta soo gaaray baradadii wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya kadib markii uu kasoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha waxaa halkaasi weyn ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan jubbaland iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ayaa si weyn ugu soo dhoweeyey halkaas kadib markii uu salaashadaas ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka waxaa loo sii dhaadhiciyey madaxweynaha xarunta madaxtooyada ee jubbaland halkaas oo uu dadaba kooban uu markaa madaxweynaha kula kulmayey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland kadibna madaxweynaha federaalk soomaaliya waxaa loo sii dhaqaajiyey dhinacaas iyo xarunta jaamacaddii hore ee magaalada kismaayo oo ay ku sugan yihiin khaliska qaybta afartan saddexaad ee jubbooyinka ciidanka xooga dalka halkaas khudbado kala duwan oo ay kasoo jeediyeen taliyaha ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale taliyaha qaybta taliska afartan saddexaad waxaa sidoo kale goobta hadalkooban kasoo jeediyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam wuxuu tilmaamay oo ugu baaqay dowladda federaalk in loo baahan yahay in ciidamadan la qalabeeyo sidoo kale madaxweyne farmaajo oo isna goobta hadalkooban kasoo jeediyey waxa uu ballanqaaday ciidanka xooga dalka gaar ahaan magaalada kismaayo in isbedel dhowaan ay dishaan sida hadda ay yihiinna ay ka bixi doonaan lana qalabeyn doono dhammaan ciidamada isagoona sidoo kale tilmaamay in mushaaraadkoodii horey ay u heleen bilaha hadda soo aadanna ay heli doonaan kadib madaxweynuhu waxa uu usii tallaabay taliska ciidanka daraawiishta ee madhamaato halkaas oo uu hadda ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya isagoona hadda mid mid u gacan qaadaya ciidamada daraawiishta ee jubbaland kusugan madhamaato waxaana lagu wadaa in halkaa khudbado kala duwan ay kasoo jeediyaan mas-uuliyiinta uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya weli waxaa lagu wadaa in madaxweynuhu uu kulamo kala duwan la qaato qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta inkastoo hadda booqashadiisa ugu horreysay ee ku aadineed dhanka ciidamada